assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kala galabta roob da-ay waa halkaa danab ku dhacay danabkaas markuu ku dhacay wiil buu ku dilay jaamac ismaaciil maxamed faarax waa halkaa ku geeriyooday marxuumka roobku wuxuu noo helay marka hore si fiican buu noo helay galabta goor adigu salaadii makrib la geli doono baa roobkaasi aada noo qabtay isagoo dabayl leh oo danab badan leh kabacdina magaalada meel u jirta afar kilomitr bay iska deganaayeen reerkaasi reer badan buu ahaa faami oo dhowr reera ilaahay mahaya ka gaadha in badan bay joogeen halkaa deganaayeen dabadeedna wiilka marxuumka ah oo caruur dix caruura dhalay ba adigu danabkaasi ku dhacay gabadh yar iyo wiil walaalkiisana oo xoogaa biyihii iyo waxaasi gaadheena wuu soogay wiilkaasi gabadhuna way xanuunsanaysaa iyalaa gabadh yaroo shan jira
een marka ma een ma xoolo dhaqatay ahaayeen mise dadka magaalada agteeda degan ma ay xoolo dhaqato adigu adhi yar bay lahaayeen laakiin xoolo kale ma lahayn oo geeliyo iyo waxaas adhi un bay lahaayeen xoogaa waayo dadkaasi dee dad baanu ugu nimi islaantii caruurta wiilka dhashay oo dee soogtay oo iska jiifta oo awalla dhiikaraya waxaa qabtay iyo adigu wiil kale oo ay dhashay oo wiilkaa dhintay ku xigay dhalashada markuu dhashay labadaasaa ugu wallaahi naxdin badan haddee magaaladii baan dib ugu sii socdaayoo u noqday oo lugeynaya waa gartay marka gaadiidku mari maayo halkaasi hadda haa gaadhi dee lagu soo qasbay calaawi oo lasoo qorqoraysimayo waa dhanaq waa dhulka dhuudidoo kale ah dhulku waa gartay een marka xagguu ku sugnaa marka ay danabku uu ku dhacay een marxuumka geeriyooday wuxuu ku sugnaa gurigiisa buu ku buu ku sugnaa markaasuu saa uga soo baxay bixiddii baa danabku sidaas guriga dushiisa usoo maray hortiisa ku dhacay dee sidaas markaa waxaasaa ku dhacay qadartiisiina dee ilaahay xilligii uu dhaa dhimanayay bay ku ekaatay waa gartay yaa ka eg dhowaa markii een danabku ku dhacayay ee u dhowaa
reero adigu faami noo dhow oo ceel baa baa ku dhawaaday oo iyagaa nooga soo horreeyey oo aniga isoo wacay anoo magaaladii jooga
waa oo gar- beerinaya iyaguna oo la jooga ag jooga waa gartay marka magaalada intay u jirtaa meeshan een danabku ku dhacay degmada xudub afar kilomitr wuxuu da wuxuu da-ayey ilaa iyo cishe markii la- laga la tukaday ilaa iyo makrib oon la oon la adibin ka hor intaasuu naayay
waa gartay een oo biyo wana- roog wanaagsan adigu biyo dhig wanaagsana oo oo dh- oo dhigta de- oo welidka oo biyo badan oo adigu markaanu soo soconay waxay noo shugsadeen biyuhu dawlada